barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo ee xilliga washington d c waana maalin khamiis ah shan iyo labaatanka bisha maarj ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya saxare ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhallinyarada maantana waxaa ka mida magaalada laascaanood oo lagu qabtay barnaamij loogu magacdaray abaalmarinta laascaanood yoolka ugu weyn ee annagana waday wuxuu ahaa in aanu bulshada lafteeda anagu isdhiirigelino oo aan isku tirsanaan bulsho samayno islamarkaana aan xusno xasuusanno shakhsiyaadka muhiimka ku ah deegaanka oo aanan iyaga cidna hadeeba koran yahay ay yihiin kuwaan ceedna u maqnayn ceelna u qodnayn si ay annaga nooga soo baxdo bulsho wada nadiifa oo horumar u diyaarsan waxaan sidoo kale idiin haynaa dhallinyarada magaalada qardho oo bilaabay olole dadka loogu wacyigelinayo halista cudurka covid heesihii ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn
hooyadii dhashay baa ammaan mudan cabii koriyaa u hagar baxay aslub dhaqanlay ku soo abarto igraan runti wahaaba un diray
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka joe biden iyo marwadiisa jiil ayaa ku dhawaaqay in meesha laga saari doono farqiga u dhexeeya mushaharka ay ku shaqeeyaan ragga iyo dumarka ee dalka maraykanka waxaana arbacadii shalay tashaaca ka qaadeen maalinta mushaharka siman ee ragga iyo dumarka iyadoo laga bilaabay hablaha kubadda cagta ciyaara ee xulka qaranka u safta madaxweyne biden ayaa yidhi maamulkaygu wuxuu la dagaalamayaa sidii meesha looga saari lahaa in dumarku ka mushahar hooseeyaan ragga dhigooda ah ee ay shaqada isku midkaa qabtaan tallaabadaasi oo uu sheegay in haddii laga gudbo ay qaranka oo dhan ka dhigayso mid xooggan master biden ayaa sheegay in dumarka shaqeeye ee maraykanku ay qaataan labiiyo siddeetan sentii halkii doolarba heerka kala hooseynta mushaharku wuxuu intaasi kasii hooseeyaa haweenka madowga oo saddex iyo lixdan senti qaata halkii doolarba intii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee donald trump ayaa sidoo kale la hirgeliyey fasaxa la siiyo hooyooyinku marka ay umulaan iyo aabbaha ay xaaskiisa umusho fasaxaasi ay lacagtooda qaadanayaan oo aan hore uga jiri jirin maraykanka baraaziil ayaa noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan dadka uu dilay cudurka covid sagaal iyo toban kadib markii arbacadii la xaqiijiyey in tirada dhimashada dadka xanuunkan u geeriyooday ay kor u dhaaftay saddex boqol oo kun oo qof maraykanku wuxuu tiradaasi gaaray afar iyo tobankii bishii disembar hase yeeshee marka loo fiiriyo baraaziil maraykanka ayaa ka dad badan arbacadii wasaaradda caafimaadka baraaziil ayaa ku warrantay in tiradii ugu dambeysay ee maalin gudaheed cudurka ugu dhimata dalkaasi ku yaalla koonfurta ameerika ay gaartay laba kun iyo sagaal qof warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in tirada dhimashada ee ay dowladda soo gudbisay ay ka yar tahay tan ay ka helaan xogaha dhinaca caafimaadka madaxweynaha baraaziil jair bolsonaro ayaa lagu eedeeyey inuu yareystay halista uu cudurkani ku hayo shacabka dalkaasi baraaziil
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington koox dhallinyaro ah oo dhowaan magaalada laascaanood ku qabtay barnaamij loogu magacdaray abaalmarinta laascaanood ayaa sheegay in sanadkiiba mar la qabto barnaamijkan ayaa loogu talagalay in lagu abaalmariyo si loo dhiirigeliyo dadka bulshada waxtarka u leh amaba waxu qabta warbixintan waxaa laascaanood kasoo diray wariyaha v o a gobolka sool cabdikariim olol magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool dhowaantan ayaa dhalinyaro waxa ay ku qabatay kulan ay ugu talagaleen in lagu dhiirigeliya dadka haldoorka iyo bulshada kaasoo ay abaalmarin ku siiyeen dadka ay u arkeen inay qayb ka yihiin horumarka bulshada waxaana dhowaantani waraysiga ka qaadnay qabanqaabayaashii barnaamijkii laascanoda weed kaasoo ay ka qayb qaateen ugu yaraan dhowr iyo labaatan qof oo ay u garteen bulshada magaalada laascanood ay haldoor u ahaayeen qaar ka mida dhallinyaradii barnaamijkaas soo qabanqaabiyey oo la hadlayey barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayaa ka hadlay sida ay shaqadaasi u qabteen bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaam alaa asha ambiyaa'i walmursaliin nabiina maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi cabdikariin aad baa u mahadsan tahay waa dhowahay mar labaad iyo mar saddexaad baan dhowahay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa barnaamijka dhallinyarada v o a haddii bakuron yahay sida quruxda badan mar kasta uga baxa halkankan barnaamijkii abaalmarinta laasacanood ama laasacanood awards wuxuu noo hirgalay sanadkii u horeeyey ee laba kun iyo labaatan iyadoo sanadadii sagaaliyo tobankii iyo sideed iyo tobankiiba uu noo suurageli waayey laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin sanadkan si qurux badan ayuu noogu soo dhammaaday waqti badan baanu gelinay haddii bakuuron yahay annaga oo markasta ilaalinaynay sidii aan xog rasmi ah dadka ugu soo gudbinaynay annagoo tallaabooyin badan u qaadnay oo haddii bakuur ay ka mid ahay inaan konshineer qaybino inaan xulasho gooniya aan samayno inaanu haddii bakuure tashi iyo marjac aanu markasta ku laabananay oo howlihii marba anala gorfeynayay aanu samaysanay oo sideed xubnood ka koobnaa oo aqoon-yahan ah oo dad lagu kalsoonaan karaya ah sideed boqol oo waraaqood oo kunshineer ah oo aan magaalada laascaanood u qaybinay waxaa nooga soo baxday labiyo toban iskugu jira shaqsi shirkad iyo goob haddii bukrain laamaha kala duwan ee bulshada ah waxyaabaa idinku dhaliya inaad samaysaan si aad dadka u abaalmarisaan kaalmaha fiican ee xagga bulshada kaga jira inaad ku dhirigelisaan maxay tahayna wallaahi cabdikariin oo aad baa mahadsan tahay marka u horeeya waxaa horta annagana weli oo haddii bukrain barnaamijkaas nagu dhaliyay wuxuu ahaa in aanu isku tashi bulsho oo bulshada deegaanka u ka muuqdo deegaanka waa deegaan aad iska og tahay xaaladihiisa oo haddii guraysa wax kasta caqabado badan oo gobolada kale aan ka jirin ay saameyn ku leedahay hadday tahay siyaasadays diidan iyo hadday tahay haddii guray dhaqaale xumo deegaanka ka jirta marka yoolka ugu weyn ee annagana waday wuxuu ahaa in aanu bulshada lafteeda annagoo isdhiirigelino oo aan isku tirsanaan bulsho samayno islamarkaana aan xusno xasuusanno shakhsiyaadka muhiimka ku ah deegaanka oo aanan iyaga cidna haddii bakuron yahay ay yihiin kuwaan cidna u maqnayn ceelna u qodnayn si ay annaga nooga soo baxdo bulsho wada nadiifa oo horumar u diyaarsan keliyaha taa dadka waxa qanciyey haddii bakuron yahay suurogeliyey inaanu magaranaysa barnaamij ku dhiirano ayaa ahaa in barnaamijkani hay-ado iyo dowlado caalamiga ay qabtaan islamarkaana annaga noo suura waxaa kale oo aanu la kulannay inay dadka qaarna dhaliilaan oo ayna dhahaan haddii bakuray anfac bay ka raadinayaan oo haddii bakuray ayna dhahaan danagaaray ka leeyihiin kuwaasoo aanan u arkahayn in barnaamijku qabsoomayo iyo inuu haddii barnaamiju yahay barnaamijka sidaa iyo sida u fiican ee u mugoweyn yahay noogu dhacayo nooguna dhammaanaya gudoomiyaha shirkadda guris ee gobolka sool ayaa sheegay in dhallinyaradan ay tallaabo wanaagsan qaadeen loona baahan yahay sidii loo sii horumari lahaa barnaamijkaasi runtii wuxuu ahaa barnaamij ku cusub gobolka sidiisana waa barnaamij adduunka ka jira dhallinyaradaasina waxaanu aragnay inay yahay dhalinyaro ibtikaar la yimi iyo hal abuur hal abuurkaasina bulshada anfacayo waayo bulshadu waxay leedahay haldoor badan oo ku qarsoon dadka haldoorka ee ku qarsoon ama waxtarka bulshada u ah in la muujiyo soomaalidu haddiyo jeer qofku markuu dhintay ammaantaayo yidhahdaa hebel waa uu fiicnaa ama waa wanaagsanaa laakiin waxaa ka fiican intuu nool yahay in la xuso oo wax laga sheego waana ku dhiirigelinay inuu yahay barbilow fiican oo dhallinyaradaas hamiga la yimi inay bulshadooda abaal mariyaan runtiina arrinkaas wuxuu ahaa arrin aadu muhiim ah waxaan rajaynaynaa inay keeni doonaan ibtikaaro kale iyo halaburo kale annana saas ayaanu u dhiirigelinay waana rajaynana insha allahu tacaala in sanadka dambe ay ka fiicnaan doonto oo ay ka wanaagsanaan doonto
iskudaygan ay sameeyeen dhallinyaradan ayaa waxay qayb ka tahay ururada dhallinyaradu ay iska leeyihiin ee ka dhisan magaalada laascanood ay shaqooyinka kala duwan qabtaa kuwaas oo ay bulshada ugu adeegaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood mahadsanid olol haatanna dhegaystayaal aan aadna dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta ikraam iyo fanaanka cabdilcasiis iskalaaji
jacaylalayo anaahuba waa istaahile sidii ubaxay udgoon tahayo sidii layday arwaxa tahayo hawlaad weeyaan jacaylalayo anigaahuba waa istaahile hooyadii dhashay baa ammaan mudan abii koriyaa u hagar baxay asluub dhaqanlay ku soo ababto igraan runti waaba un tiraye hooyadii dhashay baa ammaan mudan abii koriyaa u hagar baxay asluub dhaqanlay ku soo ababto igraan runti waaba un tiraye
dhallinyarada magaalada qardho ayaa bilaabay dadaallo ay dadka magaalada kaga wacyigelinayaan halista cudurka covid dadaaladan ayaa bilowday kadib markii dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada ay kulmeen si looga hadlo halista cudurka oo ku sii faafaya magaalada waryaheedna yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso kasoo diray qaybaha kala duwan ee bulshada ku sugan magaalada qardho ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday kulamo diiradda lagu saarayay ka hortegista cudurka korona oo kusoo laba kacliyey magaaladaasi kulankan oo isugu yimaadeen dhallinyarada mas-uuliyiinta shaqaalaha ka xarumaha dawliga iyo kuwa rayidka ayaa waxaa ku wehelinayay dhakhaatiir waalidiin si weyn dhallinyarada kala shaqeeya arrimaha bulshada gaar ahaan wacyigelinta ka hortegista cudurka covid dhammaan dadkii kulankani ka qayb ayaa isla qaatay in la badiyo wacyigelinada xanuunka iyadoo la raacayo tallaabooyinka caafimaad halka dhallinyarada ka qaybgalay kulankan ay soo jeediyeen in doorka ugu weyn ay ka qaadan doonaan ayna gaarsiin doonaan wacyigelinadani saaxiibadooda kale ee aan nasiibka u yeelan in ay ka qaybgalaan barnaamijkani mesajna loo soo dhiibay weye haddana waxaan u gudbinaynaa goobaha waxbarashada xaafadaha laamaha intaba annaga dhalinyaro ahaan waxaana qorshaysan inaan xog weyn ka geysano weliba aan gaarsiino baahiyaha waaweyn meelaha ka jiraan kaamanka ah iyo goobaha waxbarashada insha allah waxaynu aragnaa maalin walba qof aynu naqaanay oo inuu ku weynaa oo lasii wado oo la leeyahay qofkaas wuxuu dhintay coronavirus ama covid buu dhintay runtii arinta iyadaana waxa weeyaan dadka laga maarmaan in la wacyigeliyo oo la ogeysiiyo qofku siduu uga carari karo diinta islaamku waan dhabartay qaabka cudurrada faafa looga cararo oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah waxaa laga wariyey inuu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam magaalo a u socotaan ama idin joogin haddii daacun ku dhaco ha gelinina taad degantihiin haddii daacun ka dhacana ha ka soo bixinina taa macnaheed waxa weeyaan cudurrada faafa inaadan meesha ay ka jiraan aadan gelin iyo inaad iska ilaaliso had iyo goor cudurrada qaabka u faafaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa la tilmaamaa rag baa u yimi ama dad baa u yimi doonaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam inay heshiis la galaan nin ka mid ah nabiguu gacan qaadayay nin ka mid ah ayaa wuxuu qabay cudurka juudaanka loo yaqaano cudurka juudaankan waa cudur waxa way faafa weeyaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam ma salaamin ninkii halkiisas maart buu ka salaamay marka waxaa laga maarmaana inaad ogaato cudurkaani inuu faafayo inaad iska ilaaliso laga maarmaan wey qofna ha salaamin weliba anu waxaan qabaa mataqaana meelaha la isugu yimaada sida iskuuladoo kale sida mataqaan masaajidoo kale in dowladdu ay ka hadasho oo u samayso mataqaana boolicy gaara qaabka loogu tukanayo iyo qaabka waxbarashada u soconayso inay laga maarmaan taasi cudurka u faafin jirkan iyo ujeedadiis waxay ahayd wacyigelinta xanuunka kan faafa ee coronavirus intaas baa maanta laga wada hadlayay sidii bulshada loogu sii xoojin lahaa bulshada qaar ayaanu ku baraarugsanayn in la sii xoojiyo la tago amarada ay dowladda ay soo saarto la tago xarumaha waxbarashada meelaha laga ganacsado meelaha lagu ciyaaro meelahaasoo dhan in wacyigelin dheeriya oo dardargelina maadaama ay waxaan dhihi karnaa magaalada qarre waxay ku jirtaa xaalad emergensiya xaaladda emerjensiga ah waxaa la iskugu yeeray dhammaan mas-uuliyiinta magaalada qardho in xaalad emerjensiya lagu soo rogo intaas buu daarnaa shirku maanta maamulka degmada qardho cabdi siciid ayaa sheegay in wax laga bedeli doono habka iskuullada iyo weliba isku imaatinka dadweynaha si ay uga hortagaan xanuunkani waxaana bulshadu u soo jeediyey inay ka fajignaadaan cudurkani marka waxaan rabnaa si guud wacyigelin in loo sameeyo runtii maanta shir baa laysugu yimi halakan magaalada qardho looga hadlaayey in la wacyigeliyo bulshada magaalada qardho ku nool runtii sidayn la soconno magaalada waxaa jira iskuullo waxaa jira masaajidada waxaa jira meelaha publico laysugu yimaado waxaa la rabaa runtii dadku inay ka taxadaraan cudurkan oo ah cudur dilaayah in la qaato faysmaskiga la qaato oo runtii afka la xirto in gacmaha la dhaqo xilli kasta la dhaqo ama saamaha lagu dhaqo ama umaha lagu dhaqo ama daawadaha lagu dhaqe iyadana laga taxadiro waxaan soo jeedinaynaa dhammaan masaajiyada in dadka laga wacyigeliyo oo runtii cudurkan laga wacyigeliyo masaajidana ay isu jirsadaan labalaba mitir waxaa jira iskuullada hal fasal oo toddobaatan siddeetan arday ku jiro arrintaasu iyadana runtii wax la qaadan kara maaha maamulka iskuullada iyo waa isugu yeeraynaa waxaan rabnaa markaasi wada jira in arrintaa meel looga soo wadajeesto bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku jiray fajignaan xoogan maadaama xanuunkan uu soo labakacleeyey goobaha ay isugu yimaadaan dhallinyarada ayaa inta badan ku arkaysa iyadoo qaar ka mid a dhallinyarada ay u xiran yihiin afka si ay xanuunkan uga hortagaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha waxaa inoo hayaa jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha kulamo ayaa la ciyaaray oo isreebka koobabka adduunka uu ka midka yahay iyo sidoo kale africa cup of nations haddii aynu ku bilowno africa cup of nations waxaa xulka dalka jaad uu la ciyaaray xulka dalka namibia saddex gool iyo waxba waxaa ku odronaaday namibiya guine waxay gool waxba kaga wadroonatay xulka dalka mali south sudan iyo malawi gool waxba malawi ay ku wadroonatay uganda iyo burkina faso goolla-aan ay kala tageen sudan waxa ay ka badisay laba gool waxba dirtay jasiiradda soutome and prince halka ruwanda gool waxba ay kaga adkaatay mozambique etoobiya ayaa afar gool waxba dirtay xulka dalka madagaskar dhinaca iyo yurub isreebka koobka adduunka waxaa kulamo xiiso badan uu dhex maray gruubka ee xulka dalka bortugiiska ayaa gool waxba kaga wadroonaaday xulka dalka azerbaijan zerbiya ayaa saddex gool iyo laba gool waxa ay direen xulka ireland finland iyo bosnia iyo herzegovina laba iyo laba isla dhaaf weeyeen faransiiska waxa ay gool iyo gool ku kala tageen xulka dalka ukraine belgium ayaa saddex gool iyo gool waxa ay duldhigtay guuldaraa xulka dalka wels estonia iyo jek republic oo wada dheeleyna sideed gool ayaa laiska dhaliyey oo lix iyo laba ayay ku kala baxeen xulka dalka jek ayaana ku wadulnaaday xulka dalka holland ayaa guuldaro ku bilowday isreebka koobka adduunka sanadkan waxaana afar gool iyo laba gool guuldaro ay kala kulmeen xulka dalka turkiga hubrus slovakia goolo la-aan ayay kula tageen xulka dalka malta ayaa guuldaro gool iyo saddex gool waxay kala kulantay xulka dalka ruushka oo ahaa wadankii ugu dambeeyey koobka adduunka martigeliya slovania gool iyo waxba xulka dalka croatia ayaa ay kaga awodronaadeen iyadoo la xusuusanya xulka dalka croatia inuu ahaa wadankii faynalaha yimid ee koobkaasi ay faransiiska guuldaro kala kulmeen hadda waxay ku bilowdeen guuldaro isreebka koobka kubadda cagta adduunka maanta waxaa la dheli doonaa kulmo african cup of nations ka tirsan south africa iyo ghana ayaa dheli doona gabon iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga congo oo ballansan gambia waxay la dheli doontaa angola komoro waxay la ciyaari doontaa togo halka kenya iyo masarna uu yahay kulan indhaha lagu hayo xiiso badan botswana iyo zimbabwe ayaa wada ballansan zambia iyo algeria equatorial geniya tanzania libiya waxay la ciyaari doontaa xulka dalka tunisia dhinaca yurub kulmada indhaha lagu hayo waa spain iyo griega sweden iyo georgia halka bulgaria iyo switzerland ay dheli doonaan xulka dalka talyaaniga wuxuu la ciyaari doonaa xulka dalka northern ireland israel iyo denmark ayaa wada ballansan scotland waxay la ciyaari doontaa austria jarmalka iyo iceland ayaa dheeli doona halka rumanian ay la ciyaari doontaa xulka north macedonia waxayba kusoo kordhaa natiijooyinkan dhegeystayaal waan idiinsu gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaasay noo jeegto
mahadsanid jamaal haatanaa dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa dahab iyo luul waa heesta uu qaado fanaanka cusmaan xaaji mungaani
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo